أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ka geysteen gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay saraakiil ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay gudaha dalka kenya gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin fara badan oo murtadiintu ay dhigteen gudaha magaalada muqdisho wilaayada mudug iyo waxgaradka wilaayada ayaa bogaadiyey weerarkii sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka jasiiradda kudhaa ee wilaayada jubbada hoose wilaayada baay ayaa gurmad raashiin ah gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanada hoos taga degmooyinka ufurow iyo buuraha kabo ee wilaayadaasi munaasabad lagu mahmuusayey dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka taajilwaqaar ayaa ka dhacday deegaanka buurdhaxunle ee wilaayada bakool
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ka geysteen gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
wararka ka imaanaya gudaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaad fara badan ay ku halaagsameen duqayn diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka amxaarada ugu yaraan afartan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaad taabacsan dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqayntan oo shan iyo tobankii janaayo labada kun lix iyo labaatanka ka dhacday deegaanka waagimiira diyaaradaha fuliyey duqaynta oo ahaa kuwa aan duulyaha lahayn ee daroonta ayaa la sheegay inay si khaldan u beegsadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad gacansaarla leh maamulka abiy axmed saraakiisha ciidanka ayaa goor dambe qirtay in duqayntu ay u dhacday si qaldan inkastoo la sheegay in diyaaraduhu in muddo ah ay ku dulhehaabayeen xerada la duqeeyey ka hor inta aanay weerarin diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashada itoobiya ayaa horey dad reyda isugu jira haween uur leh caruur iyo waayiil oo ku xasuuqay meelo ay ka mid yihiin waqooyiga wallo bariga goojam iyo waqooyiga shawa gobolka maxaarada ee waqooyiga itoobiya waxaa ka socda kacdoon hubaysan oo dhiig badani uu ku daatay tan iyo abriil labada kun saddex iyo labaatankii kaasoo u dhexeeya dowladda federaalk ee xabashada itoobiya iyo jabhadda maxaarada ee faano waxaa la sheegaa in jabhadda maxaaradu zaad itababar ay ka hesho dowladda eritereya iyadoo hogaamiyaha dalkaasi siyaase fawarka si adag uga soo horjeedo maamulka abiy axmed ee haatan ka arrimiya adis ababa
mahadsaned abusheyba dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee burjeedka ee hoos tagta magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu dhaawacay weerar ka dhacay gudaha dalka kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa inta la hubiyey ugu yaraan saddex sargaal oo booliiska kenya ka tirsan ayaa la dhaawacay kadib markii nin ay ku sheegeen inuu weeraysan yahay uu weeraray saraakiishaasi weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda juyland ee magaalada mukutano ee dhacday ismaamulka galbeedka bakuta wuxuuna yimid kadib markii saraakiisha booliiska ay tageen goob lagu sheegay inuu ku sugan yahay qof eedaysano ah qofka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu middo ku dhooftay saddexda sargaal waxaana la geeyey saraakiishaasi xarun caafimaad mid ka mid ah oo dhaawaciisu daran yahay ayaa weli ku jira cisbitaalka halka labada kalena laga saaray sida warbaahinta maxalliga ah ee kenya sheegeen ninka weerarka geystay ay warbaahinta Kenya sheegtay in xabsiga loo dhaadhiciyay uuna waddanka Kenya ka mid yahay dalalka ugu amniga xun ee dhaca bariga Afrika.
mahadsanid marwaan gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin fara badan oo murtadiintu ay dhigteen gudaha magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka casaam carafaad waxaa sii xoogaystay cabashada ay gaadiidleyda magaalada muqdisho ay ka muujinayaan dhibaatooyinka joogtada ay ku hayaan kooxda ardada soomaaliya darwallada kaxeeya baabuurta loo yaqaano homeyd ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen isbaarooyin tarabeel ah ay maleeshiyaadka ardada ay dhigteen waddooyinka magaalada muqdisho halkaas oo lagu baado baabuurta caqabadda haddana haysato oo noogu dhib ka badan waa baabuurtii markay baxaan oo jagboontiyada ka baxaan ma soo gelayaan waa ku dhibaataysanna wiil yaroo askariyaa imaanayo war hadda broblemka jira noo sheeg wixii jiro noo sheeg halkaa dhigaa baawuurka lagu leeyahay baawuurka maalinkaas waa ku shaqa beelaa waana dareemi kartaa baawuurka inta dadku nool waana waxaas baawuurtaas waxaa wax laga raadiyo irsaaqad laga raadiyo qofba meeluu yacnii wax ilaahay ka geliyey annaga baawuurtaasa ilaahay irsaaqad naga geliyey ayadaan wax ka raadsannaa dad ma dhibno dawlad kama hor nimaanno tareen mastraale waa dhiibna tareen mastraale waxaa laga wadaa canshuurta saddex biloodka saddex biloodka waxaa soo harta lacagta soostada waa dhiibnaa yoomiyo lacagtaa soostada waa waa lacag dawladda hoose u xarooto gobolka banaadir waxaa kuu soo haray ilaahay kuu roon yahay n lacag la yidhaahdo sanad leh oo wasaaradda maaliyadda ay qaadato waa dhiibataa laakiin caqabadda dhib kale oo aan ka caqabanayno waxaa weeye adeer kontaroladaasna lagu celinayo halka halkaasaad ka baxaysaa waxaad ka soo gelaysaa jagboyntigan iga taguu kukuleeya ka kolaa aadaya tarbuunaad aaday holwadaaga aaday xataa madiina nimanka isku dayaan naaxoosh waana laga diida caqabadda taas waay kooxda ardada soomaali ayaa sii kordhisay dhulboobka iyo lacagaha baada ay ka qaado shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana maalin weliba si joogta warbaahinta uga hor muuqda dadka shacabka ay dhibaatada xoogan ay ku hayso kooxda ardada soomaaliya mahadsanid casaam wilaayada mudug iyo waxgaradka wilaayada ayaa bogaadiyey weerarkii sida baan loogu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka jasiiradda kudhaa ee wilaayada jubbada hoose cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo hay cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinayaa meesha la yidhaahdo kudhaa waxaan leenahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala innaga awooddeenna ma ahan alle subxaana wa tacaala awooddiisa weeye bogaadintan ayaa timid kadib markii ciidanka mujaahidiintu ay la wareegeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen magaalada kudhaa oo ka mid ah magaalooyinka wilaayada jubbada hoose halkaas oo cashar lama ilaabaan ah loogu dhigay maleeshiyaadkii murtad axmed madoobe oo xeryihii ay kaga sugnaayeen deegaankaasi cagta ay mariyeen mujaahidiintu noqobada wilaayada islaamiga mudug waxay bogaadiyeen macrakadii ka dhacday wilaayada jubbada hoose gaar ahaan jasiiradda kudhaa oo ahayd halka ay ka soo duulaan tegayeen maleeshiyaadka gaallaraacyada ah ee la dagaalama islaamka iyo ehelkiisa balse subaxdii arbacada waxaa ku qabsaday deegaankaasi dagaal lagu laayey maleeshiyaad fara badan kuwo kalena lagu qafaashay kadib markii farxaddaasi gaartay wilaayaadka islaamiga nuqabada wilaayada islaamiga mudug iyo waaligooda waxay hambaliyo iyo bogaadin u direen geesiyaasha mujaahidiinta ka howlgala wilaayada jubbada hoose waxaan ka tahniyadinaynaa maanta guusha ilaahay ou siiyey muslimiinta iyo rarbaaxyada ku dhacday ilaahay cadowgiisa mujaahidiinta waxaan leenahay shaqadii ilaahay maaragtay uu raalliga idinkaga ahaay oo dadka muslimiinta qalbigooda ay ku fayoobaanayeen cadowguna uu mudnay ayaa ilaahay idin waafajiyey ilaahay baanu kaga mahad celina alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ayaan leenahay uga sii dhowaada waxa weeyaan qaybaha dhimanna wakhti dhow ilaahay maaragtay gebangabadooda ilaahay maaragtay hana gaarsiiyo ilaahayna hana kala fasliyo waxaan rabaa inaan galo waqcada ka dhacday maanta meesha la yidhaahdo degmada kudhaa ee ka tirsan gobolka jubbada hoose ka tirsan saakay waa berigii waxaana soo gaartay in ilaahay cadowgiisa meeshaas lagula jarmaaday dagaal culus mujaahidiintu ay ku qaadeen kadibna ay xasmiyeen meeshaas saddex xero ku tiilay ilaahayna uu ka dhigay mid dhintay iyo mid dhaawacmay iyo mid laqtay ilaahay uu ka dhigay wixii meeshaa joogay iyo wax firxaday intaa inay u qaybsameen ilaahay guushii uu noo ballan qaaday haddaan waddadiisa ku taagnaano ayay ka mid tahay ilaahay baana ku mahadsan cadowgeenna iyo cadowga islaamka maanta saaka meeshaa ku baabi'iyey annagu ma aynaan dilin ilaahay baa dilay waxaan fogaadinaynaa nasriga iyo guusha ilaahay oo ilaahay cadowgiisa lagu naafiyey saa waxaan leenahay dadka ka shaqeeyey oo juhdiga ku bixiyey oo naftooda u horay ilaahay subxaanahu watacaala naftooda ka iibsaday ilaahay ha uga dhigo baacel ribxay allah ha uga dhigo waxaan rabnaa haddaan nahay reer mudug iyo heer nuqabo iyo heer ikhiyaareed isugu jirno waan idin tahniyadaynaynaa waxaana idin leenahay alle subxaana wa tacaala jannatulfirdows ah idinku irsaaqo annagu waxaan nahay gobolka mudug khaasatan waxaan joognaa degmada jawle waxaan u taaniyadaynaynaa mujaahideenta kudha maanta gaalada ku jajabiday oo ku baabi'day waxaanu leenahay gaalada allaha jabiyo xabadda muslimiinta biriq allaha uga dhigo midday soo ridaan biyo allaha ka dhigo shiikhul waali waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abu xamsa wuxuu xasuusiyey ummadda muslimiinta ah in ducada la badiyo laguna toosnaado waddada toosan oo allah inoo tilmaamay oo ah in la raaco kitaabka iyo sunnada rasuulka waxaan farxadda la wadaagaynaa muslimiinta dhammaan meelay joogaanba gaar ahaan soomaaliya gaar ahaan walaalaheenna jubbada hoose oo maantay ilaahay uu ka jebiyey cadowgii meeshaas kudha ku lahaa saldhigga ku lahaa ilaahay uu ka jebiyey runtii waan la wadaagaynaa farxaddaan la wadaagaynaa qayb baan ka nahay qulubteenna ku xasilayso maantay waxaa taagan waa guul muslin iyo gaal jabkiis allah baana ku mahadsan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu isu soo keeno raacraaciyo tii ka horreysay waxay ahayd shalay maalidoraaday ahayd tii warsheekh ood ogeydeen sidaasoo kale ilaahay oo cadowgii nooga jebiyey qaniimo fara badanna laga helay ilaahay baa ku mahadsan waana ballanqaad ilaahay ilaahay baa noo ballanqaaday in moogtaa guusha waalcaaqibatu lilmuttaqiin guusha yaa iska leh intii ilaahay ka cabsa nin horta ilaahay dartiis u diriraayo dhabba ka tahay yaa horta inta la dirira ku aado iska celihayo adiga waxaa kuu daran in dagaalku uu wax kale kaa noqdo ma ogtahay inaad adugu dan kala yeelato oo waxa aad sheeganayso iyo waxaad u diriraysaa inay laba kale noqdaana kuu darane haddiiba ma ogtahay ilaahay sidii uu waddadii ilaahay noo jeexay aan ku soconnoy run naga tahay ilaahay quluubteenna isagaa oge guushu waaba bannaanka iska tahay soo maa marka insha allahu tacaala niyadda fooq laga dhigo muslimiinta dhammaan meelay joogaanba ducada habeenkii ha la soo tooso bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga dalka waxay si weyn ugu faraxsan yihiin jabka maleeshiyaadka murtadiinta kabaqaadka u ah gaalada ku soo duushay deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka mahadsaned cabdiraxiim wilaayada baay ayaa gurmad raashiin ah gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmooyinka ufurow iyo buurha kabo ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abaayaman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kadib mashruucii muddada isbuucyada maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu ka waday deegaanada wilaayadaas waxaa durbadiiba deegaano dhowr ah mas-uuliyiinta wilaayadu ay ka sameeyeen mashaariic kala duwan oo adeegyo muhiima loogu qabanayay dadka tabaalaysan ugu yaraan laba boqol iyo konton qoys ayaa deegaanka eesow oo hoostaga degmada ufurow loogu qeybiyey raashiin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo agabyo kale oo ay aad ugu baahnaayeen dadka deegaanka dadka deegaanadaas ayaa si farxad ee ku jirta u qaabilay waxayna muujiyeen dareen kashka ka soo go-ay oo ay ku cabireen farxaddooda ku aadan taageeradaasi walaaltinimo oo aysan jirin dan kale oo laga lahaa in loogu soo gurmado ilaa in allaha lagu raaligeliyo iyo iyada oo la gudanayo waajibaadka diineed ee wilaayada saaran ilaamaada ilaahay ini gargaari daara ii soo lacre dadaalka dadaalinka dare ilaahay gacantin korkooda gaala ahaa jibi ilaahay gaala ahaa jibi muslimid gacantin kor alla kuwale ilaahay dadaalsinka dare nicmada ilaahay siin ilaahay ninka gargaare raashin fayle intalinka dhiibi oo muslimiinta shaami saliid ilaaha mahadle bur bariis ilaaha mahadle sukoryal ka dhiibi ilaahay aan ka mahadin yow hanin gargaarti gargaarnin kajeeti biin haysane cuntadaas yaan kajeetin ilaahay maadan ka yaad yaan ku sugaan ilaahay dahisi iyo lew ku sugaan magacay malay nuur ifaan xasan markan dheerees weena markan alxamdulilah bariisa la nasay ilaahay aan mahadin markan dherigni maylin maahanyaa kuley intii walay haddana kuley haddana aanisheen haddana aaninka nagu irida eedninka kaluuba maxay habiibo aadan u saaba deegaanka waa dowlada eeso soomaaliya eesay sokor iyo bur iyo bariis iyo saliid iyo saabuun iyo usba habiibo xasan samoog mayaa ku tabe bariis iyo bur sokor usba jirkaan halasay saabuun haddii kayr hal ninka daayo habiibo soo galay yeeso sokor saliid saabuun cusbo bariis buraal asay bar hadsanna ilaahay inay galantiya korku weelo gaala dhukasiiyo ciidan saagar ah deegaanka eesow eesow raashin alaga ilaahay nisheene haaf bariis iyo haaf bure sokor iyo usbo jirgaanku baaruga biyo laka dhaansadee dadka walaaninsheeneen ilaahay nin hugaado nin walaaninka daraan abaaraan ahaytiisinba beero waan argahaytaa mar hadda maasha allahu ilaahay noo farxiya dadkii walaaninsheeneen noo farxiya yoona ilaahay walhasii unuun ilaahay walhanin hugaado ilaahay dhulgariirka rida muslimiintu ah inigalantiyo kornagad sidoo kale deegaanka buur ee leeyahay hostaga degmada buurakaba waxaa raashin loogu qeybiyaa shan boqol oo qoys waxaana wilaayada baay ay si siman bulshadaasi ugu qaybisay raashin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo agab kale dhankooda bulshada deegaankan ayaa iyagana si reerreen iyo farxada ay ku jirto ugala wareegay maamulka wilaayada deeqdaas raashinka ee uu soo gaarsiiyey ismaan ibraahim maxmed buur eyla waxaa maanta laga qeybanaya kiish bur kiish bariis sokor jirgaan saliid iyo digir iyo saabuun alxamdulilah alxamdulilah maanta al-shabaab walaayada al-shabaab khayr iyo warsan guul iyo nabad alxamdulilah ilaahan ugu mahadinaynaa alxamdulilah jab iyo halaag
cumar nuur argaante bureyla maanta raashinaa laga qaybanayaa kheyr allaasiyo culmada raashinka qaybanaysa marka anamayleysiyey kiish bariise kiish bur-e saliid sokor cusba saabuun muslimiintana siidii ilaahay imnii macnaha gacantiyo korku weelaan ku do-ayaan jamaal usmaan konton iyo onay taw lix sana bureyla raashin kashiish bariise kashiish obura iyo saliid isokor mujaahid al-shabaab maasha allah madaxa kor allah ka yeelo maa iishe ibda usmaan baaladeedankay buur eyla bural isi bariisal isi sokoral isi saliidal isi bariis i bural inka dare muslimiin maasha allah waa faylagna faraxsagna inti ilaahay kaarsiya guul ilaahaysi gaalada inti ilaahay gebagabaay magacay waa hindii xasan cabdulaahi bureyla burakaba walaahi maanta meeshaan macunaha laga qaybanayaa mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta meesha raashinka bixinayso beriisa ku jiro bura yaalo sokora yaalo usbaa taalo wax walba ku jiro waxaan igu soo aaday xaaf bur xaaf beriis ah sokor iyo cusbo iyo jiirgaan kii biyaha waay biyaha lagu dhaaminayo waay haa maasha allah aad iyo aada u faraxsanaa waxaan ugu ducaynaya inuu adowgooda ilaahay jebiyo gaalada kasoo wajaxana ilaahay ka jebiyaan ugu ducaynaya tani waxay ku soo beegmaysaa xilli kuleelo iyo roobla-aan ay ka jirto deegaano badan oo dhaca wilaayada baay iyo qaar kale oo wilaayaadka islaamiga ah waxaana dhowaanahanba maamulka wilaayada baay uu xoogga saarayay ukurgelidda iyo qiimaynta xaaladda dadka deegaanka wilaayadaasi iyada oo wilaayada baayna falcelino ay ka samaysay dhammaan nataa'ijta ka soo baxay qiimayntii ay samaysay mahadsaned abu ayman munaasabad lagu maamuusayey dufcad cusub oo ka qalinjibisay maxadka taajulwaqaar ayaa ka dhacday deegaanka buurdhaxon leh ee wilaayada bakool warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفي ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور macadka taajulwaqaar waa macad lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyo sidoo kale culuumta kale ee sharciga waxaana uu ka furan yahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool goobaha macadkan uu ka furan yahay waxaa ka mid a deegaanka buurdhuxunle oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool muddo macadka uu furnaa kadib waxaa ka qalin bedelatay toddobiyo labaatan arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho xafladii ardaydan lagu abaalmarinayay oo ka dhacday masjidka jaamac ee deegaanka buurdhuxunle waxaa goobjoog ahaa culumo nuqabo waalidiin ganacsato maamulka deegaanka iyo xubno kale kuwaas oo ku farxay ardaydan ka qalin bedelatay macadka ugu horeyn sheekh yacquub oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad towciye ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u soo sheegow dadka qur-aanka akhriyow alle subxaanahu wa tacaalaa maarhay dadka kitaabkan ilaahay akhriyaayaan qur-aankan ilaahay akhriyaayaan ka camal falaayaan iska dhejaano baradaayaan isla markaadna cibaadaysadow faasiqiinkan ahayna salaadi ilaahay ka dadaalayaan qur-aankii macna akhriyaayaan tilmaamow biyow ka dhagadaano salaad ilaahay tukudaayaan isla markaa biyaayaan wal ilaahay siyoona sadaqo ku dhiibayaan absekadan horreyto sadaqooyinka kaldhan ku dhiibayaan saeedana kabiyaayan la aragaayo dadkootoo kabiyaayaan saqarsoodiya dadkoon ku warqaabnana kabiyaayaan may rajeeyayaana eedanka rajeeyayaana xelo doonaanaa tijaaro madnaan khasaaran shaqo madna khasaaranku dabakooyan malaaq xasan yaanyuurey oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey walaalayaashiisii maragaaseen lankii xafladan roogay ama dheegansadaay ile lankii mogn waaba mognya wala isku warga waaba mala ragaayo ee wala diinga iyo halkan hambadhakeen wala ragaay ilaahay diinshay hooba meelliin fadheedo la barada miraaji wali i wal gorday maana may dareemase ni dadaal badan gobolka ku jari awlaadii maalinshoo iyadii han dadaalin an hasanoo haan ama dadkii kale dadka dhama iyada aan ka farahsanyi gobolka ilmi taalisiin baragaase ugu dambeyn ardayda ka qalin bedelatay macadka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo soo jiitay martidii goobta joogtay أيها الإخوة الكرام أود أن أتحدث بإيجاز عن فضل القرآن الكريم وعظيم مكانته وفضل تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس لما في ذلك من الخير العميم والأجر العظيم في الدنيا والآخرة إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل أنزله هداية للناس ونورا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أيها الحاضرون الكرام إن من أعظم نعم الله علينا أن وفقنا لتعلم كتابه العظيم وإن من أشرف الأعمال تعلم القرآن وتعليمه ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مراتب تلاوة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم تكون على ثلاث مراتب المرتبة الأولى التحقيق وهو إعطاء الحروف حقها من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات والقراءة بتأدة وتمهل واطمئنان maalmo ka hor ay ahayd markii sidan oo kale ardayda macadka taajul waqaar faraciisa degmada tieglow ay sameeyeen bandhiga cilmiyeed ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed mahadsanid abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh